bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacdu waxaan soo haynay kitaabkii sifatu salaati nabiy sala allahu alayh waali wasalam min altakbiiri ila atasliimi kaanaka taraaha lishaykhi alcalaamah almuxadith moxamed naasir iddiin alalbaaniyi raximahu llah niyada ayaan ka soo hadalnay oo salaada in la niyeysto oo qalbiga lagu gunto salaada la tukanayo inay farad tahay iyo nooca ay tahay markii niyadaas qalbiga la geliyey kabacdi allaahu akbar ayaa la dhahaa allaahu akbartaasna waxaa loo yaqaanaa takbiiratu alixraam yacni waa takbiiradii lagu xarmanayo macnaheedana marka waxay tahay ixraamkaasi haddaad allaahu akbartaas markaad tiraahda kadib salaad baad ku jirtaa waa mashquulsan tahay wixii salaad dhexdeeda xaaraan kaaga noqonayo markaasuu kuu bilowda salaadii wixii xaaraan kaaga ahaa salaada dhexdeeda wixii aad ku samaysaa ee xaaraanta ahay meesha ay ka bilaabmayaanoo adiga ay kugu bilaabmayso waa allahu akbar marka aad tiraahid uma kaana sala allahu calayhi waaalihi wasalama rasuulku waxa uu ahaa yastaftixu inuu ku furfuranayo asalaata salaada biqowlihi yacni oraahdiisa allahu akbar ou dhahay ayuu ku furfuranayay salaada wa amara bidaalika sidaabuuna amray almusii'a salaatahu kii salaadiisa iska xumeeyey ninkii salaadiisa iska xumeeyeyna sidaa ayuu amray kamaa taqadama sidii soo hormartay yacni wuxuu ku leeyahay nebiga salaadiisa isaga wuxuu ku furfuran jiray allaahu akbar wax ka horreeya marka ma jiraan niyada qalbiga la geliyey unbaa ka horreyso waxa kaloo marka dadku ay akhrinayaan ee salaada ay markaas ku salaada marka ay ku akrinayaan waxaa weeyaan marka waa sunnada nebiga caleyhi salaatu wassalaam sidaa ma aysan ahayn marka allahu akbartaasuu nebiga ku furfuran jiray salaadiisa wa amara bidaalika sidaabuuna amray almusii'a salaatahu kii salaadiisa iska xumeeyey ninkanna wuxuu ah nin la dhihi jiray khalaad ibnu raafic oo isagu markaa nebigu masaajidka jooga sala allahu aleyh ali wasalam oo salaadii yimid ayuu masaajidkiibuu soo galay laba ragcou tukaday nebiguu u yimid sala allahu caleyh ali wasalam markaa ayuu yidhi nebiga sal ly slam wuxuu dhahay idhab fasalli fa innaka lam tusalli warniyo orodoo tag tuko ma aadan tukanini markaasuu ku noqday haddana mar labaad buu yimid sidii oo kale uu yidhi nebiga sal ly salam mar saddexaad sidii oo kale markii kale wuxuu yidhi intaan ka badan ma aqaan ee yaa rasuulallah salaadda ibar ninkaas marka tacliimtii nebiga uu siiyey waxay noqotay asal salaada nebiga caleyhi isalaatu wasalaam habkii uu u tuka jiray dib loogu loogu laabto ninkaa yacni tacliinta uu siiyaaba asal laga dhigtay isaga lagu liibaanay isagana waa ku liibaanay ummaddii ka dambeysana way ku liibaaneen nacam waxaa kaloo xadiidkaas laga qaadanaa qofka haddii salaadii sharciga ahayd ounan tukanin ee ou laakiin sujuud iyo rukuuc iyo la yimaado isagoo yacni foorarsanayo madaxa oo dhulka dhigaayo iyo la arkay laakiin habkii salaadii yacni arkaantii iyo wixii salaada loogu talagalay uunan la imaanaynin ninkaas waxay ka dhigantaa ninaan tukanin oo kale maxaa yaele nebigu wuxuu yidhi ordaa soco tuko ma tukanin uu yidhi adiga marka ma tukanin salaada macnaheedu maa ficil la sameeyo keliya ma ahane waa ficil la sameeyo loona sameeyo habkii nebiga sala allahu caleyh ali wasalam markaasay salaadda waxay noqonaya salaad sharci ah hadii kale salaad shar sharcan salaad lama dhaho taasoo kale wa qaala lahu wuxuuna ku yidhi innahu sha'niye laa tatimu salaatun salaad ma taam noqonayso ma dhammaystirnaanayso liaxadin uma taam noqonayso qof oo min annaasi dadka ka mid ah xataa yatawada'a ilaa uu ka weyse qaato fayadaca alwuduu'a weysada ou dhigo mawaadicahu booskeedii weysada booskeedii ou dhigo meelihii loogu talagalay uu weyse qaadka dhigo uma markaa dabadeed yaquulu ou dhaho allaahu akbar uu yidhah marka uma yaquulu allahu akbartuu ka rabaa dabaraani baa soo saaray isnaad saxiixuu kusoo saaray wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray nabiga sala allahu caleyh waali wasalama miftaaxu salaati salaada furaheeda adduhuuru dahaarada waay wa taxriimuhaa salaada taxriimka xaaraantin yacni salaada wixii ku xaaraanta ahaa xaaraantinimadiisu adtakbiiru allahu akbarta waay allahu akbarta ayaa taxriimkeeda uu ku bilowdaa yani salaada taxriimkeeda allahu akbarta uu ku bilowdaa wa taxliiluhaa ka xalaal noqoshadeedana altasliimu salaamo noqsiga yani markaad salaada allahu akbar tiraa waa xayiran tahay wixiisa inaad wax cunto inaad iska hadasho waa kaa xaaraam taxriimkaas goormau bilowdaa allahu akbar markaad tiraahdeed goormau dhammaana ood xalaal haddana aad dib u noqonaysaa assalaamu calaykum waraxmat ullah marka aad tiraahdid ayb marka taasaa marka uu ka hadlayaan salaada furaheedu waa dahaaro buu ku yidhi haddaadan dahaaro qabin waxaa tahay yacni waa guri furihiisii uu kaa maqan yahay ma geli kartid salaada marka aada gashaa waxba tari maysan haddiiba dahaaradii maqan tahay dahaaradana laba dersi ayaan hore uga soo hadalnay wa kaana wuxuu ahaa nabiga sala allahu aleyh ali wasalama yarfacu sawtahu codkiisa uu kor yeelaayey bitakbiiri allahu akbarta codkiisa oo kor buu ugu qaadayay xataa intii yusmica uu ka maqashiiyo man khalfahu dadka isaga ka dambeeya dadka ka dambeeya ou imaamka u yahay ilaa uu ka maqashiiyo codka kor ayuu ugu qaadaya allahu akbartaas wa kaana nebigu wuxuu ahaa idaa marida haddii uu jirado rafaca abuubakrin abuubakar baa kor yeelayay sawtahu codkiisa yuballiqu nnaasa isagoo dadka gaarsiinayo takbiirahu nebiga allahu akbartiisa sala allahu caleyh waali wasalam marka uu nebiga xanuunsan yahayna allahu akbarta dadka waxaa gaarsiin jiray abuubakar muballiqaa la yaraha marka kaas muballiqi haddii marka dadka dambe jamaacada aysan maqlaynin imaamka qof waa inuu marka maqashiiyo dadka oo markuu imaamku allahu akbar yiraahda allahu akbar isagana oo ka daba dhaho si dadka dambe ay u gaarto laasiyamaad waqtiyadii hore mikrofoonkan ma jirin dadka meel walba codka gaarsiinayo oo codkii baahinayo ma jiri jirin marka qof ayaa marka sii samayn jiray hadda naftirkeedana muballiqa lagama maarmayo sababtoo mararka qaar ay korontada iska tegay nacam mikrofoonka waa qarib maha marka bani aadamkii marka waa loo baahan yahay wax laga tegay ma aha yacni oo muballiqnimada lagama tegin soo ma garanin wa kaana yaquulu taana marka waxaa wariyey muslim iyo nisaa'i baa soo saareen wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray idaa qaala alimaamu imaamku haddii uu yiraahdo allaahu akbar haddii uu dhaho faquuluu idinkana markaa kadib dhaha allaahu akbar dhaha idinkana markaas kabacdi idinkana allaahu akbar dhaha oo allaahu akbartiina midda imaamka ha ka dambaysa wa yayna aadna uga daba marin bilaa macno allaahu akbar marka uu yidhaahdo allaahu akbar idinkana dhaha ayb imaam axmed iyo bayhaqi baa soo saareen sanad saxiixay kusooay kusoo saareen rafculyadayni labada gacmood koryeelidooda markuu takbiirtii kuu sheegay gacmaha kor loo qaado ka hadla allahu akbar korloo gacmaha kor loo qaada rafculyadaynku hadda rukni ma aha waxaa weeyaan waa min sunani salaa salaada sunooyinka salaada ayay ka mid tahay rafculyadeenka ayb marka xanafiyadu ayagu rafculyadayn wax la yaraha ma arkaan oo gacmaha kor uma qaadaan marka ugu horeysa unbay allahu akbar dhahaan dadkan madhabka xanafiyada ku dhaqmo axaadiidtada kusoo aroortay rafculyadeynkana aad iyo aaday u tiro badan tahay madaahibta kale marka ayagu madhabka imaamu shaafici oo kale iyo imaam axmed iyo kale in gacmaha kor loo qaaday arkaan waana tan axaadiisteeda hadda uu kuu sheegi doono ayb marka salaada marka allahu akbarta hore gacmaha kor waa loogu qaadaa laakiin meelaha kale ee gacmaha korka loogu qaadayo allahu akbarta koowaad kow gacmaha kor baa loo qaadayaa rukuucda marka loo socdo kor baa loo qaadayaa samica allaahu liman xamidah marka lasoo yiraahdo laga soo kor noqdo gacmaha kor baa loo qaadayaa ataxiyaadka labaad marka laga soo kacana gacmaha kor baa loo qaadaa afar meel waay marka afartaas meel ayaa sunna mu-akada waa mid kasta aad nebiga caleyhi salaatu wasalaam aada u daa'imay arrintaa iyadaa waa samayn jiray marka axaadiidtaa soo aroortayna imaamu albukhaari ayaa jamciyey oo juz-u rafcilyadayn ayuu ku qoray ee uu ku jamciyey ayb tan horese waa laysla wada qabaa midda hore marka hore gacmaha kor waa loo wada qaadaa laakiin saddexda meeloodoo dambe waay meelaha ay xanafiyada iyo jumhuurta ragga muxadisiinta jumhuurtooda ay isku khilaafayaan ayb waxa uu yidhi marka wa kaana wuxuu ahaa nabiga sala allahu aleyh ali wasalama yarfacu yadayhi labadiisa gacmood inuu kor u qaadaayo taaratan mar kol maca takbiiri allahu akbarta ayuu la qaadaayey gacmaha wa taaratan marna bacda takbiiri allahu akbarta markuu dhaho kadib ayuu gacmaha qaadayey wa taaratan marna qablahu intuusan allahu akbar dhihin bouba gacmaha qaadaaye saddex waxyaaboodu hadda sheega marka marna allahu akbarta iyo gacan qaadid waa isla socdaan allahu akbar bau dhahayaa nacam waa isla socdaan allahu akbar marna allahu akbartaa horeyso gacan qaadidaa dambayso intuu yidhaahdo allahu akbar ayuu gacanta kadib qaadaa marna waxaa weeyaan waxaa horeyso gacan qaadidaa horeyso intuu marka hore gacanta saas u qaada diyaariyo kadib allahu akbar dhahaa intaa saddexdaasba way soo aroortay bukhaari iyo abu daawuud baa werinayaan wa kaana nabiga sala allahu caleyh waalihi wasalama wuxuu ahaa yarfacuhumaa inuu kor u qaadaayo mamduudata alasaabici yarfacuhumaa inuu kor u qaadaayo labadiisa gacmood mamduudata alasaabici farahee gacmaha farahooda xaal ay yihiin midii la taagay iyadoo latayani gacmaha ayuu kor u qaadayay iyadoo faraha gacmuhu ay taagan yihiin oysan saa usoo qalloocin markuu taagayo gacanta sidaasuu dhahayaan waa taaga saan ma ahan saas ma dhahaayo saanna ma ahan marka uu taagay laa yufariju ma kala geynaynin beynahumaa faraha ma kala geynaynin walaa yadumuhumaa mana iskusoo dhow mana isku soo dumaynin iskuma soo qabanaynin gacmaha marka markau qaadaayo farihiisa sidaas ma dhehaynin oo ma kala gegeynaynin faraha mana isku dhejinaynin dhexdhexaad dhexdhexaaday ahaayeen abuu daawuud iyo ibnu khuseymaa weriyeen wa kaana nabiyu sala allahu aleyh ali wasalam wuxuu ahaa yajcaluhumaa inuu yeelaayo xadwa min kabayhi labadiisa garbood ku aadankooda labadiisa garbood meesha ku aadan ayuu gacmihiisa yeelaya labadan garbood meesha ku aadan buu yeelayo sidaas buu dhahaya saas garbahu ku aadina ma saaraya garbaha laakiin waa ku aadinaan bukhaari iyo nasaa-i baa taas wariye wa rubamaa waxaa la arkaa kaana inuu ahaado yarfacuhumaa rubamaa waxaa la arkaa kaana nebigu inuu ahaa yarfacuhumaa labadiisa gacmood inuu kor u qaadayey xataa intii yuxaadiya bihimaa ou kala qaabilayo uu kaga aadinayo furuuca udunayhi labadiisa dhagood balaqdooda dhegta balaqdeeda ayuu ku aadinayo mararka qaarna oo saas buu dhahayaa markaas nacam dhegta balaqdeeda ayuu ku aadinaya maaha inuu saarayo gacanta nacam gacantuu saara suulkiisu dhegta saaraayo lama dhihin waa ku aadinayo marna saas buu dhahayey oo halkaa marka ay ku aadan tahay saasuu dhahayey mar marna garbahu ku aadinayo meel hoose ayuu soo dhigayey taana marka waxaa weriyey bukhaari iyo abu daawuud iyadana wadculyumnaa marka laba si unbaa gacmaha marka loo qaadaa laba meel unbaa gacmaha lagu aadiyaa ama garbaha ama dhegaha wadculyumnaa midigta saarideeda calal yusraa bidixda korkeeda iyo wal amru is-amrid bihi arrintaa lays amro allaahu akbarti waa tiri gacmihii kor waa u qaaday xaggee dhigaya marka gacmahaas markaa gacmaha kor u qaaday kadib xaggee see yeelaysaana gacantaada midig ayaa midda bidix kor saaraysaa xabadkaagana waa saaree marka taasuu marka uu ku sheegaya wa kaana sala allahu calayhi waaalihi wasalama nebigu wuxuu ahaa yadacu inuu dhigaayo yaddahu lyumnaa gacantiisa midig cala alyusraa midda bidix korkeeda wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray innaa anagu macshara alambiyaai ambiyada haddaan nahay annaga ambiyo ambiyada jamaacadeeda haddaan nahay annaga umirnaa waxaa nebiyaalka yacnii haddii aan kooxdeedii aan nahay umirnaa waxaa nala faray bitacjiili fitrinaa afurkeenna dadejintiisa inaan afurka dadejinno wa ta'khiiri suxuurinaa suxuurteenna dib u dhigeedaa nala faray iyo wa an nadaca inaan saarno aymaananaa midigyadeenna calaa shamaa'ilinaa bidixyadeenna korkeeda fi salaati salaadda dhexdeeda markaan salaadda ku jirno midigtii inaan bidixdii kor saarno saabaa nala faray ibnu xibbaan ayaa werinaya iyo diyaa almaqdisiy fi lmukhtaara bisanadin saxiix marka gacmihii horta meesha aad saaraysa weli laguuma sheegin hadda ma uusan kuu sheegin keliya wuxuu kuu sheegay midigtii bidixdii ku qabo qabdiyaa la yidhaha marka qabdi madaahibta maalikiyada ayaa waxay qabaan ayagu waxay sameeyaan irsaal waxa la yidhaha irsaalka waxaa laga wadaa gacmaha in la sii deeyay salaaduu dukanaa gacmaha iska sii deyna saasay u yihiin sunnadan hadda halkan maxaa lagugu tusay qabdi in gacmaha labada midigta bidixda in la kor saarayo oo wax lasii daynaa inaysan jirin ayb waana salaada bilowgeedaan ka hadlaynaa ogow ayb ayb wa mara rajulu nebiga ninbuu soo maray wa huwa isaga oo yusallii tukanayo waqad wadaca isagoo saaray yadahu lyusraa gacantiisa bidix cala lyumnaa midda midig kor saaray ninbuu nabiga soo maray sal alla ly slam bidixdiisa ayuu midigtii kor saaray fantasacahaa nebiga waa ka siibay marka waa soo siibay wa wadaca alyumnaa midigtii ayuu saaray cala alyusraa bidixdiiba u saaray intuu saa gacanta midigta usoo qabtay ayuu bidixdii korkeeda u saaray marka hore cagsi buu ninka sameeyey bidixdii ayuu midigta kor saaray nebigana intuu soo siibay ayuu midigtiiba u bidixda soo saaray waxaa laga qaadanaa marka halkaas qof salaadii hallaynayo waa u toosi kartaa asoo salaadii ku jiro waa in loo toosi kara safkii oo kale waxoogaa ka durkay oo kale hore hore horay ayuu jiraayo kale ama gadaal jiraa oo kale waxoogaa lasoo celi saa waa loosoo jiidi karaa safka si loogu soo sima sababtoo a limaslaxati salaad waay dhaqdhaqaaqan dhib ma laha sababtoo a salaada maslaxadeeda ayaa loo yeelayaa ayb maslaxadii salaada ayaa loo yeela tanna marka waxaa weriye imaam axmed iyo abu daawuud bisanadin saxiix wadcuhumaa cala sadri midig bidixay kuu saaran tahay hadda midigtii haddaa bidixdii saartay xaggeed saaraysaa marka gacmahaaga intee saaree marka wadcuhumaa labada gacmood saaridooda cala sadri xabadka la kor saaro xabadka ayaa la kor saarayaa nacam waana sunnada ugu saxiixsan waa ee baabkan kusoo aroortay xudunta la saari maayo xudunta hoosteedana ma la saaraayo xabadkaa la saaraa sunnada ugu saxiixsan ee marka baabkan kusoo aroortay taas waay wa kaana nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi waaalihi wasalama yadacu lyumnaa midigta ayuu saarayey calaa dahri kafihi alyusraa calaa cashiisa bidix korkeeda nacam wa kaana yadacu wuxuu inuu dhigaya alyumnaa gacantiisa midig calaa dahri kafihi alyusraa calaa cashiisa bidix korkeeda iyo warusqi iyo meesha saacadda laga xirtay curcurka ah iyo wasaacidi iyo xooga gacanta xooggeeda yacni marka waxaa weeyaan marna midigta ayuu wuxuu saarayay calaa casha bidix korkeeda sidaas marna meesha saacadda laga xirtay curcurka ayuu saa ugu qabanayay marna halkaas uu ku qabanayo xoogga meeshaas xoogga ah ee xusulka ka hooseyso xooga marka ku jira muruqa kora ma ahan ee xusulka ka koreeya maahan waa waxaa weeyaan gacanta wa amara bidaalika sidaabauna amray asxaabahu asxaabtiisa saabau faray ayb taana marka imaam maalik baa werinaya iyo bukhaari iyo abuu cawaana iyo wa kaana axyaanan kolalka qaarna wuxuu ahaa yaqbidu inuu ku qabanayo bilyumnaa midigtiisa calal yusraa bidixda korkeeda mararka qaarna waa saari jiray sidaasay ahayd marna waa qaba jiray midigto bidixda ku qaba jiray saa ay ugu qaba jiray labadaas hab ayaa taana ay leedahay wa kaana nebigu wuxuu ahaa sala allahu caleyh waali wasalam yadacuhumaa inuu saarayo labadiisa gacmood cala sadri xabadkuu saarayo xabadka korkiisa ayuu saarayey abu daawuud iyo ibnu khuseyme ayaa weriyeen bisanadin saxiix imaam axmedna waa weriyey abusheykna waa weriyey fii taariikhi asbahaan isnaadka xadiidkanna waxaa xasaniyey imaamu tirmidi ayb macnihiisana muwada ah ayuu ku jiraa nacam sunnada sida ku sugnaatayna waa sidaas weeyaan isxaaq ibnu raahuuya ayaa sidaan marka ku camal falay sida marwasi sida yacni abubakr almarwasi fi lmasaa'il kusoo saaray nacam wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu caleyh waali wasalama yanhaa inuu reebaayo can alikhtisaari keliya qabsiga qofka inuu keliyaha qabsado waa reebi jiray fi salaati salaada dhexdeeda salaada dhexdeeda qofka inuu keliyaha ku qabsado wasaa u yirahda waa la reebay sababta loo reebay marka waa waxay u eg tahay salbigii qof la salbiyeyoo sidii yacni kirishto camal loo xirayo u ekaana wa huwa salbu weeyaanna waa waa salbigii aladii kaas oo kaana yanhaa canhu nebiga uu reebi jiray sala allahu aleyh ali wasalam tan marka iyadoo bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen ayb wa huwa salbu aladii kaana yanhaa canhu abu daawuuda keena marka annadaru ilaa mawdici sujuudi wlkhushuuc waalkhushuucu annadaru eegmo ilaa mawdici sujuudi meesha lagu sujuudayo la fiiriyo waalkhushuucu iyo khushuuc laba mas'ale laba waxyaabood buu halkan kaga hadlayaa shay marka waxaa weeyaan qofka inuu eego ou fiiriyo meesha uu ku sujuudayo salaadda markaad tukanaysid korna lama fiiriyo geesahana lama fiiriyo meesha aa ku sujuudaya sidaa la fiiriya khushuucna waa lagaa rabaayo salaada inaad ku khushuucdo ood yacni qalbigaagu ou cabsado xubnahaaguna ay taagan yihiin oo dhaqdhaqaaqa badan aad iska yarayso ood iska ilaaliso qalbigaaguna oo alla ku xiran yaha la rabaa waxa aad akrinaysana aa fahmaysa waxa aa akrinaysana marka inaa fahmaysa wa kaana nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayh waali wasalama idaa sallaa haddii uu tukanaayo da'da'a ra'sahu madaxiisa waa raaricinaye da'da'a uu raaricinayo ra'sahu madaxiisa wa ramaa waana ku gamaayey oo waa ku ganaayey bibasarihi araggiisa naxwal ardi dhulka xaggeedu ku ganaayey oo dhulkuu fiirinaya nebiga sal l ly slam walamaa dakhala alkacbata kacbada markii uu galay walamaa dakhala alkacbata kacbada markii uu galay maa khallafa basarahu araggiisa kama gudbinin mowdica sujuudihi meesha uu ku sujuudayey xataa kharaja minhaa ilaa uu ka baxay kacbada markuu dhex galay ila kacbada markuu galay nebigu waa ku tukaday mogta sala allahu aleyh ali wasalam meesha uu ku sujuudayey araggiisa kama qaadin marka in meesha maxalu sujuudkaaga meesha aad ku sujuudaysid baad feerinaysaa xadiidkii hore waxaa soo saaray beyhaqi iyo xaakim waana saxiix yeele xaakim xadiidka labaadna waxaa soo saaray sidoo kale ayb isna beyhaqi iyo xaakim baa soo saareen wa qaala sala allahu alayh waali wasalam wuxuu nebigu sal ly slam uu yidhi laa yenbagii ma habboona an yakuuna fi lbeyti kacbada dhexdeeda inuu ahaado ama beytka dhexdiisa inuu ahaado shay-un wax yushhilu lmusallii midka tukanaya mashquulinayo beytka yacni kacbada dhexdeeda ama meesha lagu tukanayo masaajidka ma habboona inay ahaadaan wax dadka tukanaya mashquuliyo saa darteed marka waxaa sunno ah masaajidda inaan waxba aan qurxin iyo aan lagu samaynin oan aada loo qurxino quruxdoodii iyo dhaldhalaalinta inta laga badiyo dadkii tukanayaba marka ay iska fiirfiirsadaan hadhow oo ay uga fidnoobaan salaadoodii marka masaajidka waxaa la rabaa inuu caadi iska ahaado oo marka saacadaha hore lagu dhejinayo iyo laga dhaafo haddii saacad ladhejinayo gadaal in laysaga dhejiyo soo ma garanin maxaa yeele dadku markay tukanayo saacaddii iska fiirsanayo waxyaabaha lagu qoraayo yani qur-aanka lagu qoraayo wa ana almasaajida lilaahi iyo mimbarkoo la qurqurxiyo iyo waxaasoo dhan dadka ayay salaadooda ka fidnaynaysaa hadiga nebiga iyo dhaqanka rasuulka caleyhi salaatu wasalaamna sidaa ma ahayn wa kaana yanhaa nebigu wuxuu ahaa inuu reebayo can rafci lbasari araga aragga kor in loogu qaado ila samaai samada xaggeeda loogu qaado aragga in kor samada loogu qaado nebigu waa reebi jiray yacni in kor la feeriyo salaada dhexdeeda oo markaad tukanaysa aada saa kor iskaga daawata nacam kor iska feeriso waa la reebay iyadana oo nebigu wuu reebi jiray sala allahu aleyh ali wasalam xadiidkaas bukhaari iyo abu daawuud baa wariyey wa yu-akidu weliba nebiga waa adkeyn jiray wa yu-akidu waa u adkeyn jiray rasuulka sala allahu aleyh ali wasalama fi nahyi iska reebidda arrintaa xataa qaala ilaa uu ka yidhi layantahiyanna aqwaamun wallee way kahari oo way ka harayaan dad yarfacuuna absaarahum aragyadooda inay kor u qaadayaan ila samaa'i samada xaggeeda ay ugu qaadayaan fi salaati salaada dhexdeeda aw amase laa tarjicu usoo laaban maysa ileyhim iyaga indhihii usoo laaban nuurkii alla ka qaadaya marka nuurka alla ka qaadayaada waxaa weeyaan dadka qaarkoodna si maxsuus abay ugu dhici kartaayoo inkaartan ama yacni habaarkan hadduu ku dhaco waxaa weeyaan dadka qaarkoodna salaada markay tukanayaan uma aabayeelayan maanta dhanka hore iska fiirfiirinayaan waxaa laga yaabaa indhala-aan inay ku dhacdaba mar un mararka kamida inay indhala-aan ku dhacdo indhala-aantaas ku dhacdayna inay tahay cuquubo ka timid arrintan eedaan aan oo nebiga uu ka digaya sala allahu caleyh waali wasalam amase mararka qaar culammada waxay leeyihiin araggii inuunan ka tegin baa la arkaa laakiin araggiisa inuu barako yeelo waayo indhihiisiiba inay barako yeelo waayeen marka indhahaagu inay barako yeelo waayaana ka daran banaan maxaa yeelay haddii indhahaagii barakada ilaahay ka qaado wax allaale waxaa weeyaan oo xun iyo meel aan loogu talagelin un keliya hadday indhahaagii ka shaqaynayaan de waxaa weyan aakhiro cadaab unbaad ku mudanaysaa taana marka halisa ayaa ku geli kartaa nacam ayb marka mar walba nebiga habaarkiisa waa un imaanayaa nacam wa fii riwaayatin riwaayo kale aw amase latukhdafunna waa la dafayaa oo waa laga dafayaa absaarum aragyadooda ama indhaho aragoodii baa laga dafayaaba aljazaau min jinsi alcamal wa fii xadiidin aakhara xadiid kale xadiidkan dambe marka kii hadda bukhaari muslim baa soo saaray iyo saraaj wa fii xadiidin aakhara xadiid kale fa idaa sallaytum haddii aad tukanaysaan falaa taltafituu ha milicsanina ha milicsanina fa ina allaha maxaa yel alleh yansibu wajhahu wejigiisa ayuu taagayaa liwajhi cabdihi addoonkiisa wejigiisa xaggiisa u taagayaa yani allah ku fiirinaya adiga fii salaatihi salaadiisa maa lam yaltafit haddaanu milic intuusan milicsanin addoonku intuusan milicsanin alla unbaa iska eegaya subxaana wa tacaala ilaahay mar walbaad waa kuu jeedaa laakiin eegmadan waa eegmo lagugu naxariisanayo oo waxaa weeyaan marka eegmo naxariisi ay ku dheehan tahay marka qofka waxaa laleeyahay haddaad laakiin araggaagi aad ilaahay ka dadabto ood yani yacni araggaagi adiga haddaad dhinac u leexiso ama iltifaat aad salaada ku samaysa milicsi ilaahayna subxaana wa tacaala markaa waa kaa daysanaya aragtidii uu ku fiirinayo fiirintii naxariista ayadoo ku fiirinayo ayb waxaa weriyey marka tirmidi xaakimkan halkan marka dadka milicsigu waa ku badan yaha nacam waa ku badan yaha culamo iyo keyrkoodba nacam xataa waxaad arkaa culammadii laftirkoodii in aad ku arkaysa rag dad culamaa marka inay haddana salaada markay ku jiraan milicsi ay sameynayaan xagga iyo xagga iyo xagga ay fiirfiirsanayaan oo salaada qofku markuu soo galaba marka horeba si sida yacni loo istaagayo iyo sida yacni meelaha uu qofkii sida dawacada camal oo xagga xagga u milicsanayo iyo waa ku badan tahay marka in layska ilaaliyo waa haddii marka dadka diinka ayaga sheegayo ayaa asal u ah inay ku dhaqmaan haddaynan ku dhaqmin ayaga dadkii kale waxbay ma ku dhaqmayaan iyaga unbay fiirsanayaan kuwan kale oo qofki hadhow wuxuu ku leeya shiikh sheikh hebela saa sameynaya ama sheikh fulana saa yeelaya ma ka celi waa kugu adagtaha marka inaa ka celisid laakiin hadduu sheikho isaga dadku waxna inta u akriyo kuna tarbiyeeyo waa fiicnaa lahayd nacam aad iyo aad marka qusuurkaas in layska daboolo gaabintaas iyo gabadfalkaas in layska daboolo aad iyo aaday muhiim u tahay qof walbowse adigu adadaad maqasho un xadiidka yacni ku dadaal inaad milicsiga iska dhaafto milicsiga hadday daruuro keento waa la ogol yahay milicsiga daruurada ay keenayso sunnada laftirkeeda waa lagu arkayo waa ku soo arooray nebiga caleyhi salaatu wasalaam ninbuu diray ciidan ayagoo dagaal ku jiro ciidan b ninbuu diray akhbaar inuu uga keeno dhankaas iyo gaalada xaggooda nin markaa usoo gaalada akhbaarta uga soo raadiyo salaad isagoo ku jiro buurtiiba buur ayuu kasoo degtay u kasoo baxay markuu arkay ayaa marka nabiga sala alla ly salam ninkaa markuu dareemay waa milicsanaya isoo salaadii ku jiro isoo salaadiisii ku jiro ayuu haddana milicsanaya danaa meeshii joogta dagaalaa lagu jiraa ciidan baa laga agdhow yahay kaasoo kale marka milicsigaasoo kale waa iska banaanyahay milicsiga iska jaa-iskoo bannaan waxaa ka mid noqon karo hooyadii hadday guriga ku tukanayso cunug yarna oo meesha ku dheeldheelayo dab iyo waxna marka ay meesha ka agdhow yihiin inay hadba marka xoogaa ay milicsato cunugii marka ay isha ku hayso wax dhibaataa ma laha taasoo kale daruura keenayso laakiin waxaan daruuro aanay keenaynin qofkii masaajidkii iskaga jiraa wax ka fakana ma leh akhbaar iyo hadda ciidan dagaal xaalad dagaal kuma jiro wax wax u milicsadaa marka ma leh ayb wa fii wa qaala aydan waxa uu yidhi nabiga sal ll ly slam can italafuti milicsiga wuxuu ka yidhi milicsigu marka waa isha oo dhinac loo dadbo waay adoo qofkii ma wada jeesanayo isaga dhan laakiin ishiisiiba gees xagga iyo xagga iyo xagga unbau la raacaya ishii wa qaala aydan can italafuti wuxuu ka yidhi ikhtilaasun huwa isagu ikhtilaasun weeyaan waa dafitaan yakhtalisuhu shaydaanu shaydaanku uu dafaayo min salaati alcabdi addoonka salaadiisa oo wax ka dafaayo waa shaydaankiiba adiga salaadaadii daf siisanayo wax kaa dafaayo bukhaari abu daawuud baa soo saaray wa qaala sala allahu calayhi waaalihi wasalama wuxuu yidhi rasuulka sal ll ly salam laa yazaalu allaahu alla ka zuuli maayo ka tegi maayo ilaahay subxaana wa tacaala muqbilan inuu yahay mid soo qaabilaayo cala alcabdi muqbilan inuu yahay mid soo qaabilaayo cala alcabdi adoonka addoonka mid soo qaabilaayo inuu yahay fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda maa lam yaltafit haddaanu milicsanin intuusan milicsanin in allaale intuusa addoonka milicsanin ilaahay baa qaabilayo soo qaabilayo fa idaa sarafa wajhahu wejigiisa hadduu leexiyo insarafa canhu ilaahay waa ka leexanaya subxaana wa tacaala marka naxariistii iyo khayrkii iyo wixii alla subxaana watacaala uu la eegaayo iyo ku fiirinayo yaa meeshii ka baxayaan marka abu daawud iyo keyrkii baa soo saareen ibnu khuseyman oo saxiix yeelay iyo xaakim wanahaa wuxuu reebay nabiga sala allahu aleyh ali wasalam can halaatin saddex buu reebay can nuqratin buu reebay kubsiin nuqrada waxaa weeyaan kub kubsiin ka nuqrati diiki diiqi sida uu kub u siiya oo kale diiqu markuu biyaha cabaayo ama digaagu markay biyaha cabaayaan ama uu kawsanaayo galeyda iyo wax dhulka loo dhigo masegada iyo marka uu kawsanayo waa kaweynayaan can nuqratin kawin ka nuqrati diiki diiqa sida wax u kawsiistoo kale ayuu reebay marka taa marka maxaa loola jeedaa sujuuddaadoo kale sujuuddaadii sida digaagoo kale ha noqonino intaad dhulka madaxa dhigto horaha ka soo qaadin adoon ku xasilin waay ayb wa iqcaa'in buu reebay fadhi ka iqcaa'i ilkelbi eyga fadhi fariisigiisa oo kale ah eyga fadhi fariisiga hadda la sheegay waxaa waya atixiyaadka iyo kale marka aad fariisanayso ha u fariisanin iqcaaga hadda la sheegayo waxaa loo jeedaa dabadii in dhulka qofka uu dhigto lugihiisiina marka uu dhulka dhigo jilbihiina inuu cirka u taago nacam jilbihiina inuu cirka u taago oo sidaasoo kale oo u fariisto saasoo kale ayb fadhi marka habkaas marka eyga u fariisto marka jilbihii in kor loo taago cagihii dhulka la dhigo dabadiina lagu fariisto salka dhulka la dhigto taana waa reebay iqcaagu marka laba nooc waaye noocaas waa nooc la reebay waay nooc iska bannaanna waa jiraayo nooca bannaan waxaa weeyaan in labada cirbood aa ku fariisato labada cirbood inaad ku fariisato fadhiga labada sujuud u dhexeeyoo kale labada cirib korkooda inaad ku fariisato oo marka wuxuu noqonayaa sidaan qofka inuu u fariisto sidaas ayuu u fariisanaa kaas isaga waa la ogol yahay waana sunna nacam waltifaatin buu reebay milicsi kaltifaati thaclabi dawacada milicsigeeda oo kale dawacada iyadana indhahay ka walac walac walac siisaa waa milicsi badan tahay marka sida dawacada oo kale marka salaada lagu jiran inaan loola milicsanin geesaha iyo hareeraha intaa marka saddexdaasba nabiga waa reebay sala allahu aleyh waali wasalama saddexdaas hab oo xayawaanka shabahada waa reebay imaam axmed iyo abu yacla baa soo saareen ayb sheekhana saxiixu tarkiibkuu kusoo saaray raximah llah wa kaana sala allahu calayh waali wasalam wuxuu ahaa nabiga yaquul inuu dhahayo salli tuko salaata muwadicin mid wax sagootinayo salaadiisa oo kale ka annaka taraahu sidii adigoo arkaayoo kale alla subxaana wa tacaala fain kunta laa taraahu fain kunta haddaad tahay adigu laa taraahu inaadan arkaynin fa inahu yaraaka isaga ku arkaayo saas saasuu dhihi jiray nabiga sal ll ly slam oo xadiidkan marka dabaraani iyo ruuyaani iyaa soo saareen iyo diyaana mukhtaarado ku soo saaray ibnu maaja iyo axmed iyo ibnu casaakir iyo way soo saareen haytamina waa saxiix yeele haytamigii faqiiha ahaa nuuruddiin maahne waxaa weeyaan marka waxaa weeyaan ibnu xajar alhaytami buu ujeedaa waxaa laga qaadanayaa marka meeshaan marka qofku markuu tukanayo inuu khushuuca see ku heli kartaa markaa salaada gelaysid waa inaad ku gashaa sidii qof salaadan sagootinayo oo kale oon mar dambe tuka doonin oo dhimanayo yani salaadan tii kugu dambeysay inay taho kale inaa u tukataa la raba haddii hadda lagu dhihi lahay waa dhimanaysaa salaada kugu dambaysa tan waaye qofku waa dadaali lahay saa iska soo qaad marka maxaa yeele inaad dhiman inaad dhimanaysa ma ogid adiga shayga adiga aadan ogeyn oon gacantaada ku jirinna waxaada adiga gacan ku haysanin kasoo qaad soo ma garan qofku marka waa inuu diyaar ahaado walidaalika yani asxaabu rasuulilaahi aad ayaa diyaargarowgooda oo u badnaa ilaa bacdi alculamaa waxaa ku arkaya marka loo tarjamayo waxaa laleeyahay hebel haddii la dhihi lahay beriyaa dhimanaysaa daaca ou ku siyaadiyo daacadiisii hore maba ma jiri lahaynay kuleeyihin macnaha waxay ka wadaan marka hore aad iyo aad u daaco badnaayba meelo wax uga daroo kaleba waaba maba mabaleba marka dadkan marka waa dad diyaar ah dad diyaara waa iyaga marka nebiguna sala alla alay salam saasuu dhihi jiray waxaa kaloo u tukataa sidii adoo ilaahay arkaayo oo kale haddaad arkayn isaga ku arkaayo waa darajadii ixsaanka wayaquulu wuxuu odhan jiray maa min imri'in qof ma jiro taxduruhu salaatun salaadi ay ku imaanayso salaadaas oo maktuubatun la farad yeelay salaad farada qofay ku imaanaysaa ma jiro fa yuxsinu hagaajinaayo wuduu'ahaa weysadeeda wa khushuucahaa khushuuceeda wa rukuucahaa rukuucdeeda ilaa kaanat waxay u ahaanaysaa ilaa kaanad waxay ahaanaysaa salaadaasi kafaaratan bay ahaanaysaa kafaaro dembi dhaaf limaa qablahaa bay u ahaanaysaa wixii iyada ka horreeyey oo min adunuubi dunuub ah maa lam yu'ta haddaan lala imaanin kabiiratun dembi kabiiro ahoo weyn wadaalika kaagaasina waa addahru zamanka weeyaan kulluhu dhammaantiisa inta cimrigaagu iyo zamankoo dhanna waa sidaas buu leeyahay nm sidaa unbay ku soconaysaa muslim baa xadiidkan soo saaray imaamu muslim ayaa xadiidkan isagaa soo saaray wuxuu leeyahay marka xadiidkan qof salaadi ay ku imaanaysa salaad farada ma jiro oo weysadeeda hagaajinayo khushuuceeda dhammaystiraayo rukuucdeedii iyo arkaanteedii hagaajinayo ilaa haddii uu jiro dunuubtii hore waa loo dhaafaya salaadana loogu dhaafaa goorma laakiin waa haddii dunuubta kabaa'irta oo iska ilaaliya qof dunuubta kabaa'irta hadduu iska ilaaliyo maxaa yeele kabaairtu tooba bay u baahan tahay wadaalika kaagaasina addahru kulluhu weeyaan waqad sallaa sala allahu caleyh waali wasalama nabigu waa tukaday fii khamiisatin go' buu ku tukaday mare ayuu ku tukaday khamiisada waa go' weyn oo shanleyda camalan lahaa aclaamun go-aas oo ama maradaas oo lahaa aclaamun calaamada leh diilimo leh calaamada waxaa wa diilimay leh diilimay leh xarxariiqyo fanadara nebigu wuxuu eegay u fiiriyey ilaa aclaamihaa calaamadaheedii iyo diilimaheediibuu eegay nadaratan halmar eegis hal mar unbuu eegay bis falama insarafa markuu salaadii ka baxay qaala waxau yidhi idhabuu la taga bikhamiisatii haadihi maradaydan tan ah qaada oo la taga ilaa abijahmin abijahm ninka leeraa u geeya saa usoo hadiyeeyey marka hore maogtahay wa'tuunii iila kaalaya oo iila kaalaya biambijaaniyati abijahmin abijahm ambijaaniyadiisa ambijaaniyada waa maro ay la yaqaanay waagaas oo adag oo aan calaamado iyo diilimo iyo midna aan lahayn hal kalar ah iyada dhan hal midaba hal kalar ah leh bay ahayd maxaa yeelay sidaa uu yidhi fa inahaa wuxuu yidhi maxaa yeelay iyada maradii hore alhatnii way i mashquulisay aanifan goor dhoweyd can salaatiida iga mashquulisay salaadeyda iga mashquulisay buu yidhi khushuucii baa marka ay yacni maradaa dharkan quruxda badanoo qofka uu fiirfiirinayo salaadiisa dhexdeeda khushuucii bay tegsiinaysaa ama ay nuqsaan u keenaysaa wa fii riwaayatin riwaayo kale fa innii anigu nadartu waan eegay ilaa calamihaa diilimaheedaan fiiriyey fi salaati salaada dhexdeedaan ku eegay fakaada wuxuu ku dhowaaday yaftinunii inuu fidnaynayo inuu ifidnaynayo ku dhowaaday walidaalika marka meeshaanna nabiga caleyhi salaatu wasalaam ninkan abijahm la yidhaha abujahm ayaa usoo hadiyeeyey maro calaamada leh maradii markuu nebiga xirtay ee salaadii ay ka mashquulisay oo arkay ayuu wuxuu yidhi maradiisii u geeya ee maro kale ee ambijaaniyada la yidhaha iiga soo qaada booskeeda wuxuu iiga soo qaada booskeeda oo uu leeyahay nabiga caleyhi salatu salam dabeecad wanaagiisa wuxuu ka baqaa hadiyadiisi hadiyayani ninku waa ka xumaanaya haddii hadiyadiisii dib loogu celiyey walidaalika sababta u celiyana waa daba dhigay nabiga sal l slam macnaha maaha ani waxaaga kaama rabi ma aha yani marka nabiga sala allahu aleyh ali wasalam hadiyada waa aqbali jiray hadiyadiina wuxuu rabaa inuu aqbalo salaadiina inuu u daneeyo oo salaadiisiina uu u daneeyo ninkaana qalbigiisa uu ilaaliyo markaasuu sidaa yidhi rasuulka sal l slam xadiidkan markas waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen waxaa laga qaadanaa maryaha qof ku tukanayo o kale haddii maro indhaha soo jiidanayso kale ay tahay ee markuu tukanayo mararka qaar oo fiirfiirinayo maradiisa taa waxay keenaysaa marka khushuucii bay wax u dhimaysaa inuu iska dhaafo maryahaas oo kale si salaadiisa aanay uga fidnoobin waxaa ugu daran laakiin hadda maradiiba waxaa ka daran kaarbadyada lagu tukada kaarbadyadii qaarkooda waxay yihiinba kaarbadyo sharaxaad badan oo yacni aada indhaha usoo jiidanaya qofka uusan qaarkood indhaha ka rogeyninba ma fiicno maryahan hadda yacni salliyadan yaryarka sijaayadaha lagu tukado kalaro kala gegedisan iyo kacbadiiha lagu sawiraa iyo qofkii indhihiisii soo ma loo baahna hadda maryahaas xataa haddii sijaayadahaas xataa marka lagu tukanayo waxaa fiican in layska gediyo oo gadaal loo rogo gadaal haddaa u rogtid waa iska halma hal midabay noqonaya soo ma garani wa kaana licaaishata marka masaajidkana waa laga ilaalinaa taasoo kale laftirkiisa wa kaana licaaishata caaisha waxa ay lahaan jirto u sugnaaday thawbun maro fiihi tasaawiiru masawiro dhexdiisa ay ahaadeenoo masawiro korka ay wey yaalaan ayb mamduudun kaas oo la taagay yacni ilaa sahwatin daah daah lagu taagay yani maradii bay daah ka dhigtay daah ay guri uga dhigtay fa kaana anabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa yusallii ilayha inuu u tukanaayo faqaala waxauu yidhi akhiriihi dib iga dhig canii xaggayga akhiriihi dib igaga dhig maradan daahan canii xaggayga dib igaga dhig iga qaad iga qaad iga fogey fa inahu maxaa yeele isagu laa tasaalu kama tegeyso tasaawiruhu masawiradiisa tacridu lii inay iisoo banbaxayso fii salaatii salaadeyda dhexdeeda ay igu soo banbaxayso salaadeediibay iigu soo dhex banbaxaysaa marka wuxuu yidhi iga dheereeyo iga dhaqaaji marka saayii maradan marka sawirkan sawiradaani sawiro oo dawaatul arwaax ma ahayn masawiro yacnii wax ruux leh ma ahayn ilaa shaygu hadduu ruux yahay nebigu waaba baabi'ilhayba ilaa masawirada ruuxda leh maogta waa kabiira waa dembi nebiga in la baabi'iyo faray xadiidkii cali bin abi aalib radia allaahu canhu oo markii uu maka kacbada ou furtayna waa kii asnaamtiina jejebiyey masawiradii derbiga kacbada ay ku qoreenna maryo ayaa nebigu intuu usoo qoystay ayuu ku tirtiray marka nebiga caleyhi salatu salaam masawirada asaa baabi'i jirayba halkan marka inaynan baabi'inin baa ka muuqanayso marka waxaan masawiradan dawaatul arwaax ma aha waa geeda iyo wax lamid a waxaan hadda ruux lahayn oo sida xayawaan oo kale aan ahayn waxaan xayawaan aan ahayn taas marka macnaha amaa laakiin mar waxaa jirta nebigu caaisho ay maryo noocaas oo kale musawire waxle ay guriga dah uga dhigtay nebiga inuu soo galaba waa diiday markaas gurigii ilaa laga jeexjeexayo barkimo laga dhigayo marka bukhaari muslim baa soo saaray abu cawaana iyo wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray laa salaata salaadi ma ahaanin oo ma taam noqonaysa salaadi bixadrati dacaamin dacaam joogistiisa cunto joogitaankeeda iyadoo cunto ay halkan miiska saaran tahay salaadi ma ahaanin yani cuntada hala cuno marka kadib aa la tukada walaa huwa isaga oona salaadi ma ahaanin qofka yudaaficuhu ay riixayaan al akhbathaani saxrada iyo kaadida qofkiioo kaadi ay ku dhegan tahay saxro ku dhegan tahayna salaadi ma ahaanin ha iska soo xaajo guto jamaacada hadduu kasoo gaaro intuu kula qabsada alxamdulilah hadduu kasoo gaari waayana ha iska tukada keligiisa macduur maxaa yeelay qofka khushuuciisay baabi'inayaan qof kaadi ku dhegantahay maku khushuuci kara salaada bal waxaa laga yaabaa haddii qur-aanka waxyar laga akhriyaba inuu is yirah warkan maa dhameeya salaada mau dhameeya inuu is yiraahdaa laga yaabaa qof cunto ishtihaynayo cunto jeclaysanayana oo cuntadiina yacni hamuun u qabo baahnaay mathalanna waxaa laga yaaba cuntadii halkan taal salaadii marka uu gelayo waxaa laga yaabaa in qalbigiisa ay tashwiish ku samayso tanna marka bukhaari muslim baa soo saareen adciyat listiftaaxi furfurashadii ducadeedii adciyat listiftaax salaadii allahu akbar baa tiri gacmihii waa saaratay meeshaan khushuuci waa la timid maxay ka bilaabana marka salaada ducada salaada lagu furfurto huma kaana nebigu wuxuu ahaa sala allahu alayhi waaalihi wasalama yastaftixu inuu ku furfuranayo alqiraa'ata qiraa'ada qiraa'ada yani yani rugnigaas qiyaamka istaaga ah qiraa'a lagu akriyaa qiraa'ada intaanu bilaabin wuxuu ku furfuranayay biadciyatin kathiiratin ducooyin fara badan mutanawicatin oo kala gegedisan oo kala nooc nooc ah yaxmad allaha tacaala allou mahadinaayey fiihaa ducooyinkaa dhexdooda wayumajiduhu waa weyneynaye wayuhnii caleyhi waa ammaanayey waqad amara bidalika sidaabuuna amray almusii'a salaatahu kii salaadiisa iska xumeeyo faqaala lahu wuxuu ku yidhi laa tatimu salaatun salaadi ma taam noqoto liaxadin qof uma dhammaystirnaato oo min annaasi dadka ka mid a xataa yukabira ilaa u allahu akbar ka dhaho wayaxmed allaaha oo alla markaa uu ka mahadiyo jala wacaza wayusnii caleyhi ou ka ammaano wayaqra'a ou akhriyo bimaa tayasara min alqur'aani wixii u fududaado qur'aan ah waxaa laga yaabaa marka faatixada laftirkeeda alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ammaan iyo mahad waa tahay ilaa yani faatixadaa rukni ah ducadan adciyat listiftaaxa hadduu qofka ka taga salaadii ma ka jebayso ruknina kama tegin waa sunooyinka salaaday ka mid tahay wa kaana nabigu sala allahu ale abu daawud xaakim baa soo saareen wa kaana nebigu wuxuu ahaa sala allahu aleyh ali wasalam yaqra'u inuu akhrinayo taaratan kol bihaada ducadan wa taaratan marna bihaada midaan buu akhrinayo fakaana yaquulu wuxuu dhihi jiray allaahuma baacid beynii wa beyna khataayaaya kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaqrib allaahuma naqinii min khataayaaya kamaa yunaqa athawbu alabyadu min addanas allaahuma aksilnii min khataayaaya bilmaa'i waalthalji waalbarad saasuu dhihi jiray ducadan bukhaari iyo muslim baa isla soo saaray iyadaana dabcan ugu horeynaysa marka oo wuxuu yidhi wuxuu dhihi jiray allaahuma yaa allaahu allow baacid ilaahu fogey beynii aniga iyo beyna khataayaaya gafafyaalkeyga aniga iyo gefkeyga ilaahuna kala fogey manaa waxaa weya cuquubada gefkeyga ka dhalataa ilaahu iga dheeray kamaa sidii baacadta a u kala fogeysay beyna almashriqi waalmaqribi qorax soo bax iyo qorax u dhac kamaa sidii baacadta a u kala fogeysay beyna almashriqi qorax soo bax iyo waalmaqribi iyo qorax u dhac ayb sida a u kala fogeysay allaahuma yaa allaahu allow naqinii ilaahu iga iga nadiifi min khataayaaya gafafyaalka xaggooda iga nadiifiyo iga nadiifi kamaa sidii yunaqaa loo nadiifiyo altawbu alabyadu loogamarada cad sida looga nadiifiyo min addanasi wasaqda marada cad sida wasaqda looga nadiifiyo oo kale allaahuma yaa allaahu allow iqsilnii ilaahu idhaq min khadaayaaya gafafyaalkayga xaggooda igaga dhaq bilmaa'i biyo iyo wathalji iyo baraf iyo walberadi iyo qabow igaga dhaq wakaana yaquulu wuxuu dhihi jiray wakaana yaquuluhu ducadan buu dhihi jiray filfardi salaada faradka dhexdeeda faradka ayuu ducadaani ku akrin jiray abu daawud iyo xaakim baa soo saaray xaakim waa saxiix yaalay dahabina waa ku waafaqay labo ducada koowaad marka waa taas ducadan weliba saxiixeynkay ku sugnaatay labo ducada labaad wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda xaniifan muslima wamaa ana min almushrikiin ilaa aakhiriha ayb wajahtu wajhiya wejigeyga waxaan u jiheeyey oon u jeediyey liladii allihii fatara asamaawaati yacni cibaadaadkii waxaan ula qasday allihii fatara asamaawaati samaawaadka abuuristooda bilaabay waalard dhulka abuuristiisa bilaabay fatara asamaawaati waalarda cirkana abuuray oo abuuristiisa bilaabay dhulkana abuuristiisa isaga bilaabay xaniifan xaniifan xaal aan ahay midkii leexanaayo qallooca iyo shirkiga xaal aan ahay mid kasoo leexanayo musliman aniga oo ah mid hogaansame oo alla isu dhiibo alla u hogaansamay wamaa ana anigu ma ahi min almushrikiina mushrikiinta ka mid ma ahi baraa yani shirki u ahlihi buu samayna mushrikiinta iyo dadka gaalnimada iyo gaaladayba wuu ka beri noqonaya ina salaatii salaadeyda wa nusukii aniga gowracayga wamaxyaaya noloshayda wamamaatii geerideyda lilaahi bay u sugnaatay rabbialcaalamiina yani waxaan u noolahay oon u cibaadeysanaa waa allah subxaana wa tacala cid kale anuma caabudu leeyahay waana hadal aada u qiimo badan waay maxaa qofka waxaa loo abuuray wamaa khalaqtu ljina waalinsa ilaa liyacbuduun waa waxay ambiyada ilaahay dadka ay ugu wici jireen waay marka ugu horeysaba walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu daaguut qofku marka waxaa weeyaan wanusukidaasna waa gowraci waa cibaado waa ila gowrace ayb laa shariika wax la wadaagaa cibaadada lahu alla uma sugnaanin wabidaalika kaagaasaan umirtu la ifaray oo la i amray wa ana aniguna awalu lmuslimiina muslimiinkan ugu horeeyaan ahay wa ana aniguna awalu lmuslimiina muslimiin kan ugu horeeyo ayaan dhahay marka wa ana awalulmuslimiin bacdinaas baa waxay dhahaan culamada qaarkood baa waxay leeyihiin wa ana awalulmuslimiin waxaa ka fiican wa ana min almuslimiina inuu dhaho muslimiintan ka mid ah sababtoo ah awalulmuslimiin haddaad tiraa muslimiinta anaa ugu horeeyo adig uguma horreysaday dhaheen say u dhaheen marka awalulmuslimiin laakiin wax ma dhibaysa haddii la dhaho xataa sababtoo waxaa loo jeedaa wa ana awalulmuslimiin yacni u degdega iyo amarka alla fartoomidiisaoo loo degdego ayaan kan ugu horeey amarka allaan u degdegaa waay wax kale ma ahna qul in kaana liraxmaani waladun fa ana awalu lcaabidiin oo kale haddiiba allaha raxmaanka maba lehee haddii alla oo welad u sugnaan lahaa maba u sugnee mana lehee mana yeelanaye fa ana awalu lcaabidiin inta caabuddo anaa ugu horeey maaha macnaha nebiga in hortay ilaahay lama caabudin inuu leeyahay maaha yani anaa u saaricu anaa u degdegayo waay anaa u degdegaya marka tanna waxaa weeyaan muslimnimada anaa u degdegaya laga wadaa waxaa dhibaataa marka ma laha allaahuma yaa allahu allow anta almeliku anta adigu almeliku boqorkii baa tahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga ma ahane rubuubiyadii iyo uluuhiyadii meesha waa lagu wada sheegay allaahuma anta almeliku ilaahu adaa melig oo boqor ahoo koonka iska leh cibaadana adiga kaligaabaa iska lehoo laa ilaha ilaa antaa la daba dhigin subxaanaka ilaahu nasahnaantaada e ceeb oo dhan baan kaa hufayaa ceeb oo dhan iyo nuqsaan oo dhan baan kaa hufayaa wabixamdika mahadaada anoo ku ammaantaada anoo ku dheehan waana ku ammaanayo maxaa lagu maxaan kugu ammaanaa sifaatulkamaalan kugu ammaanaa dhammaystirnaanta tilmaamahaagu ay dhammaystiran yihiinaan kugu ammaanayaa nuqsaan oo dhanna waa kaa hufayaa tasbiix iyo taxmiidna kalama haraan tasbiixdiina waxaa weeyaan sifaadka naqsiga oo dhan ayaad gaashaanka u daruurtay ood ilaahay subxaana watacaala a ka huftay taxmiidkuna ama mahaa xamdiguna waad sifo kastoo ammaano alla uu leeyaha ku ammaanaysaa waa marka halkaana tawxiidul asmaa oo sifaada ku dhan ile sifaadka ilaahay labadaas waayo un wax ilaahay laga hufaayo oo ceeb ah iyo wax ilaahay loo sugaayo oo kamaal ah dhammaystirnaan ah halkaan marka saddexdii noocee tawxiidka ilaahay baa loo wada sugaya waa kaas nacam anta rabbii anta adigu allow rabbii rabbigay baa tahay rububiyad allaa qiranaysaa anta adigu rabbii rabbigay baa tahay wa ana aniguna cabduka addoonkaagii baan ahay dalamtu nafsii adoon addoonnima adigu muujisanaysaa addoonnimadaadii baa qiranaysaa dalamtu nafsii nafteydan dulmiyey addoon naftiisi ku xadgudbayo inaad taho naxariis alla ka raba ayaad muujinaysaa fiiri marka adciyada nabiga caleyh isalaatu wasalaam ka soo aroortay say u macaani dheer tahay dalamtu nafsii nafsadeydan dulmiyey wactaraftu bidembii dembigeygan qirtay fakfir lii ilaahu io dhaaf dembii dembigeyga ilaahu idhaaf jamiican dhammaantiis inahu shanii laa yakfir dunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta adiga ma ahane wahdinii ilaahu i hanuuni liaxsani lakhlaaqi akhlaaq mid u wanaaga badan ilaahu igu hanuuni laa yahdii ma hanuuniyo liaxsanihaa akhlaaqda teeda ugu wanaagsan kuma hanuuniyo ilaa anta adiga mooyaane axad kaloo akhlaaq wanaagsan dad ku hanuunin karaa ama tawfiiq ahaan iyo tashriic ahaan labadaba sharci ahaanna ilaahay yacni akhlaaq wanaagsan cid ka jideyn badan ma laha tawfiiq ahaanna da qofkao waafajiya unba akhlaaqdiisu fiicnaanan qofkii kalena akhlaaqdiisu way xumaanaysaa wasrif canii ilaahu iga leexi sayi-ahaa akhlaaqda teeda xun laa yasrifu canii iga leexin ma xaggayga kama leexiyo sayi-ahaa akhlaaqda teeda xun ilaa anta adiga ma ahani labeyka ilaahu ku ajiibay oo ku ajiibay labeyka wasacdeyka ku ajiibay oo ku ajiibay maratan bacda maratin marka waxaa wey da taniyan labeyka laba laba jeeraan ku ajiibay ma aha macnaheedu macnaha waxaa laga wadaa yani waxaa weya waa karatan bacda karatin yani kol kol kol kol saas waa macnuhu ayb naam daacadaadan ku taaganayo weeyaan iqaamatan bacda iqaamatin saas weyn marka ayb iyo raacis amarkaaga aan raacayo raaciskii gadaasheed waalkhayru khayr oo dhanna kulluhu dhammaantiis fii yaday ku ahaaday gacantaa labadaada gacmood oo ku jiraa khayr oo dhanna washaru shartana leysa ileyka adiga xaggaaga ma ahaanin yacnii shar adiga laguma tiiriyo waay macnaheedu shar khaalis ah oo keligeeda ilaahu adiga laguma tiiriyo inkastoo shartu yacni khayrka iyo sharta labadaba alla abuuray laakiin haddana ilaahay subxaana wa tacaala asaga abuuristiisaas waa xikmadaa ku jirta abuurista oo alla yacni ficilka alle ee abuurista ah waa wanaagsan yahay isaga mar walba ilaahay subxaana wa tacaala ficilkiisa maxaa yeele khalqiga abuurista tilmaantaas mar walba waa wanaagsan yahay ficilka ilaahay subxaana wa tacaala maalaa yacni maaha xikmad baa ka dambayso ficilka alle waxa yacni ka dhalanayo ee makhluuqa ah markaas makhluuqaas alle ou abuurayo u samaynayo isagu shar waa yahay makhluuqu shar waa yahay qaarkood ibliis oo kale waa shar laakiin abuuristii ilaahay subxaanah wa tacaala ou abuuray ibliis iyo keyrkiisba ou abuuray ma ahan shar iyada waa sharu leysa ileyka macnaha laga wada sidaas wa ayb walmahdiyu axadka hanuunsanna man hadeyta qofkaad hanuunisay wa ana anigu bika ilaahu adaan aan kuu ahay wa ilayka adiga xaggaagaan yani ana bika ilaahu ana anigu bika adaan ku kaalmaysanayo astaciinu bika ilaahu adaan un ku kaalmaysanaya wax kugu ahay wa ilayka ilaahu adiga xaggaagaan kuula soo qasdaa cibaadaadki tawxiid arububiya iyo tawxiid aluluhiya ku jira laa manjaa badbaado meel lagu badbaado walaa malja-a meel lagu yani meel lagu meel la magan galaa minka adiga lagaaga badbaado adiga lagaa magan galaa ma jirto ilaa ileyka adiga un in lagu soo magan gala ma ahan halkaana sidoo kale tawxiid arububiya iyo tawxiid aluluhiya ku jirta maxaa yale addoonku wuxuu leeyahay laa manjaa walaa malja-a minka adiga cid lagaa magan galo ama yacni adigii meel adiga meel lagaaga baxsado oo lagaaga badbaadaa ma jirto ilaa ileyka adiga un in lagu soo aada ma ahani nacam ayb ilaahu cadaabkaagan ayaan kaa magangala baa leedahay ilaahay baad soo aadaysaa cadaabkana saa iskale ilaahay oo asadka cadaabki yani marka isaga ayaad marka wabika midda horena inaad u qirto meel lagu badbaadaa inaysan jirin allah ma ahne waxaa weya waa rubuubiyada ilaahay subxana wa tacaala inaad ula qasado isticaadada iyo magangalkana waa uluuhiyadii ilaahay baa ku caabudaysaa tabaarakta rabbana tabaarakta watacaalayta tabaarakta ilaahu ixsaankaagii waa batay watacaalayta ilaahu waad kor noqotay naqaa-is oo dhan ayaad ka kor noqotay tilmaantaadiibaa culuwi iyo sarrayn weeyaan nacam ayaad ku tilmaaman tahay astakfiruka ilaahu waa dembi dhaaf baan kaa dalbayaa wa atuubu ileyka waana kaa soo laabasha astafiruka waan kaa dembi dhaaf dalbanayaa wa atuubu ileyka adaan kuu toobad keenaya ilah xaggaadan u toobad keenaya taas marka waxaa weeyaan ducadan way dheer tahay waa iyadana salaada marka la galo ducooyinka lagu furfurto oo ducaa ulistiftaaxa ayay ka mid tahay marka fiiri waxaa ku jira yani kunuustan iyo yani macaanidan tirada badan oo keligeed hadda ducadan keliya haddii la yaraa waa laga muxaadaraynaya yani intaas oo aayadood iyo intaas oo axaadiida hoos imaanaysa ayb marka bani aadamku wax isaga uu samaystay uu jecel yahay adkaar iyo adda dadka qaarkood waxay kuleeyihin waa dikrinaynaa maxay ku digrinayaan iyaga waxay samaysteen waxaan adiga aada samaysatay macnahooda waxaa weeyaan wax macnoo ku jira ma laha waxa nebigu uu ila nebigu warkiisu waa waxyi ma ogtaha ayb nebigu caleyhi salaatu wasalaam nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxyigiisu ma ogtahay waa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wax uu ku hadlaayo oo dhammaan waa waa waxyi ma ogtahay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wax uu ku hadlaayo waa wada waxyi saa darteed waxay kutusaysaa maadaama waxyiga uu yahay waxyigu macnaa ku jira waa jawaamiculkelim hadal gaaban macaanidiisu weyn tahay lana xifdi kara waay warka nebiga sal l slam wax dadka dhibaaya ma waa gaaban yahay waa la xifdin karaa macaani badanna waa soo aruurinaya ila nebigu wuxuu yii uutiitu jawaamica alkelim waxaa laysiiyey war gaaban oo macno ballaaran bixinayo dadka kale laakiin war tiro badan oon la xifdi karin macaanidooduna uusan badnayn waay lidaalika culammada sheekh alxaafid ibnu rajab raximahullah kitaab wuxuu leelaraa bayaanu fadli cilmi salafi calaa cilmi alkhalaf cilmigii salafku inuu ka fiican yahay dadkii dambe cilmigooda dadkii hore dadkii dambe dadkii hore cilmigoodaa fiicnaa xataa saxaabada iyo taabiciinta cilmigooda markuu bayaaninaa arrintaa wuxuu leeyahay salafku warkooda waa gaaban yahay macaanidiisana aada u ballaaran yahay ile waxyigay ka agdhawaayeen ma ogtahay dadka dambe laakiin wuxuu yihi warkoodaa badan faa'iidadoodana ma ku gaaraan intii hore oo kale walidaalika qofka dhahaayo asalafu aslam walkhalafu aclamu wa axkam waa khaldan yahay nacam se qofkan marka hadal tiraaba lagu sheegay iyo macno yare hadal tiro iyo macno yar cilmi badan ma aha nacam laakiin ninka hadalkiisu gaaban yahay macaanidiisuna ballaaranta wou ka cilmi badan yahay soo maa marka warka saxdaa kaas way marka salafkan nabadgeliyo badan cilmina badan midda kale ma la nabadgeli karaa haddaan cilmi la lahayn horta qof aan cilmi lahayn maba nabadgeli karaa jidkaas hadda hadday isbaaro taallo ninkii og inay isbaaro taallo waa ka leexana waa nabadgelaa ninkaan ogeynna waa ku dhexdhaca dhexda uga dhacaa soo maa waawaadduunyada keliya un way nacam fa baalka marka aakhiro iyo diin iyo marka laga hadlaa cilmi unbaa lagu nabadgalaa wa kaana yaquuluhu tan buu dhihi jiray nabiga sala allahu aleyh ali wasalam fi lfardi salaada faradka ah iyo wanafli iyo sunnadaba faradka iyo sunnadaba waa ku dhihi jiray midaan imaamu shaafici midaanu qaatay marka wajahtu wejhida saddex nooca saddexaad mithluhu tanoo kale waa duuna qowlihi marka laakiin duuna qowlihi nabiga caleyh salatu salaam hadalkiisa marka laga reebo yani ka soke anta rabbii wa ana cabduka anta rabbii ka bilow intaas ka reeb anta rabbii wixii ka dambeeya ka reeb inta ka horeysa waa intaas bisuu ku gaabsan jiray yacni macnaha waxaa weeyaan ilaah wuxuu ku gaabsan jiray subxaanaka wa bixamdika meesha ou ku gaabsan jiray macnuhu marka sidaas waa wayaziidu wuxuu ku kor ilaa aakhirihi wayaziidu wuxuu ku kordhin jiray allaahuma anta almeliku markuu subxaanaka wabixamdika ou dhaho allaahuma anta almeliku laa ilaaha ilaa anta subxaanaka wabixamdika wajahtu wajhi ilaa markuu soo aqriya allahuma anta almeliku laa ilaha ilaa anta subxaanaka wabixamdika tii hore xataa waa ku jirta intaa unbuu ku gaabinaya ducada kalena marka taas waay marka adciyat listiftaax waa badan yihin halkaan ku gaabanayna bilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina maxamed alay sl slm